Macallin Liibaan Cabdirashiid oo ku nool magaalada Beledweyne ahna macallin dugsi quraan ayaa walaalaha muslimiinta ka codsaday in loo dhiso dugsi quraan ka burburay kaasoo ay wax ku bartaan arday badan dugsigan oo ku yaala xaafadda howlwadaag gaar ahaan laanta afraad ayaa ka samaysan dhis iyo jiingado aan celin karin roobka macallin liibaan cabdirashiid iyo qaar ka mida bulshada xaafadda ayaa ka codsaday walaalaha muslimiinta ah in laga qayb qaato dhismaha dugsigan walaalo ah ayaa tihiin innahu inama almu'minuuna ikhwata muslimiinta macnaha walaalo wey mu'miniintu waa walaalo maxaa ku walaalownay diinta ilaaha ku walaalownay intaas kadib walaalayaal maanta baahideenna inaan bannaanka soo dhigno oo nii soo sheegno waa mid meesha ku jirta li'annahu dugsigeenna waa aragteen wuu burbursan yahay waxyaalo fara badan ayaa markaasi ayaan tawanaynaa oon sheeganaynaa halkaan ka sheeganaynaa waxaa ugu horeeya maxaa waaye ugu horeyn markuu roob yimaado dugsigii in la fasaxo wey oo in la fasaxo weeyaan dugsiga markuu roob yimaado in la fasaxo dhulka dhan waa qoya dugsiga maxaa soo galaya roobaa soo galayso roobaa soo galaya biyaa soo galaya kiyaa soo yaacayo biyii markaas ardaydii in la fasaxay noqonaysaa waa caqabada ugu horeysa oo markaasi nawartaagan midda labaadna maxaa waaye midda labaadne qoraxdii qoraxda dhinacyaan koray kasoo galaysaa qoraxdii markaas ardaygii markii la gaaraya laba sac laba sac iyo bar markii la gaarayo markii la gaarayo qoraxdii oo kasoo baxaysa markaasi soo baxaysina wayna qabanaysaa wayna haysaa wayna haysaa ardaygii markaas qorax wax ma ku akhrisan karo haddana awood aan ku dhisana ma hayno lacag aan ku dhisana ma haysano alahayna muxsiniinta ah oo soomaaliyeed dal iyo dibadba markaasi dad markaasi dalkeena iyo dibaddaba inta joogto waxaan u sheeganaynaa inay noo dhisaan dugsiga waa naga burbursan yahay ardayda markaasi dhigata dugsigana waxaa weeyaan dad iska tabarey ah waxaa ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay dugsigan dhigtaan dugsiga dayac fara badan ayaa ka jira roobkana macelinaya qoraxdana sidoo kale waxaa codsanaynaa in dugsigana noola dhiso walaalaha muslimiinta dugsiga noo dhisaan waxa la dhisa meel diinta ilaahay lagu bartayaa ugu qiimo badan anoola dhiso kamid ah waalidiinta dugsigan ilmahooda ay dhigtaan soomaali weyn waxaa ka codsanaynaa meel walba ay joogaan dadka wax haysto inay dugsigan noo dayactiraan inoo dhisaan mar walba oo roobda oo dugsiga dhis waaye meel roobkuu kasoo daa meel roob kasoo daayo qabooba ilmaheen wax ku bartaan meel la dhisan waxaa ugu wanaagsan oo ugu qiimo badan dugsi qur-aan marka waxaan iiga codsanaynaa inayna caawisaan oo dugsigan aanoo dhistaan ilmaheense wax noogu bartaan idikna ajari xasanaad ilaah idinka siiyo aadaan u mahadsantihiin waxaan ka mid ahay waalidiinta xaafadda degan walaalaha khayrka jecel waxaan ka codsanaynaa in dugsigan noo dhiso dugsigan roob iyo qorax midna ma celin maayo ciyaalka dhib badan ayay ku qabaan waxaan bulshada khayrka jecel ayaan ka codsanaya dugsigan noo dhiso dugsigan ayaa waxaa wax ka barta arday badan oo isugu jira barakacyaal danyar iyo agoon kuwaasoo aan awoodin qarashaadka lagu dhisi lahaa